أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha dulqacda sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo tahriibyaal ay ku jiraan soomaali ayaa lagu la-yahay badweynta u dhexaysa dalka tuunis iyo qaaradda yurub iskahorimaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose ehelada maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo lagu laayay weerarada mujaahidiinta ayaa kooxda ridada ku eedeeyey inay ka been sheegayso mustaqbalka wiilashooda qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askar towbadkeenayaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوحي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan tahriibayaal ay ku jiraan soomaali ayaa lagu la-yahay badweynta u dhexaysa dalka tuunis iyo qaaradda yurub warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi cali yare ugu yaraan siddeed qof oo tahriibyaal ah ayaa meedadkooda laga helay xeebaha dalka tunisiya kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow magaalada abwaabeed ee gobolka isfaax sida uu u sheegay sarkaal tunisiyan ah wakaaladda wararka ee royters sarkaalka ayaa sheegay in sagaal iyo labaatan qof oo kale la badbaadiyey balse dad badan oo kale weli la laayahay dadkaasoo u badan kuwo kasoo jeeda wadamada bariga afrika doontan ayaa la sheegay inay ahayd mid ka baxday xeebaha gobolka isfaax ee dalka tunisiya halkaasoo caan ku ah safarada tahriibka ee dadka afrikaanka ah gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalalka saxaraha ka hooseeya si ay u gaaraan dalalka yurub jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga ayaa qiyaastii boqol iyo konton kilomitir u jirta xeebahaas taasoo ka dhigaysa meel ay dad badani u arkaan marin sahlan inkastoo ay khatarteedu aada u sarayso wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegtay in dhammaan dadkii doonta saarnaa ay ahaayeen ajaaniib kuwaasoo isugu jira dad ka soo jeeda qaar ka mid ah dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya iyo waddamo kale dhacdadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo qoysas badan oo soomaaliyeed maalmahan baraha bulshada lagu arkayay iyagoo raadinaya dadkooda oo ay sheegeen inay ku maqan yihiin badda u dhexaysa dalalka tunisiya aljeriya iyo yurub kuwaasoo aan weli geeri iyo nolol lagu haynin welina lama xaqiijin in dad soomaali ah ay ku jiraan dadkan doonta kula qallabintay badda u dhexaysa tunisiya iyo qaaradda yurub tunisiya ayaa sannadihii dambe noqotay barta ugu weyn ee tahriibiyaashu ka tahriibaan taas oo beddeshay liibiya oo horey ugu caanbaxday tahriibka loo aado qaaradda yurub sanadkii labada kun saddex iyo labaatan midooda yurub ayaa la saxiixday dowladda ridada tunisiya heshiis gaaraya laba boqol iyo sagaashan milyan kaas oo ku saabsan xakameynta waxa ay ugu yaraan socdaalka sharci darada ah aad baad u mahadsantaha caliyare iskahorimaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya marwaan moxamed afar qof ayaa ku geeriyootay tire intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal culus oo shalay ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan oo ka dhex qarxay laba maleeshiyo beeleed ayaa lagu soo warramayaa inuu socday muddo saacad ah kaasoo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadkii ku dhaawacmay dagaalkan oo isugu jiray shacab iyo maleeshiyaadkii dagaalamay ayaa loo daadgureeyey cisbitaalka degmada wararka ayaa intaas ku darayeen dagaalka oo dhowr jeer laiskuna u noqday haba yaraatee aanay jirin cid beelahaasi kala dhex gashay dagaalkana xili dambe uu iskiisa u qaboobay xaalada deegaanka ayaa la saadaalin karin iyadoo mar weliba la filan karo dagaallo hor leh oo qarxa maadaama labada maleeshiya ay is hor fadhiyaan hub aruursin ay wadaan maahan markii ugu horreysay ee labadan beelood ay ku dagaalamaan qoryooley balse waxaa jira dhowr jeer oo hore oo sidaan oo kale ay daliil xoogani u dhex martay deegaanada ay ka armiyaan maamulada riddada ah ee u adeega danaha shisheeyaha waxaa inta badan ka jira dagaallo aan dhammaad lahayn oo had iyo jeer ka dhex xaloosan beelaha walaalaha ah waxgaradka iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa marar badan maamulada riddada ah ku eedeeyey inay ka dambeeyaan hurinta colaadda iyo dararta beelaha soomaaliyeed maamulada riddada ah ayaa la ogaaday inay isku diraan iskuna hubeeyaan beelaha dariska ah iyadoo maleeshiyaadkooda riddaduna ay qayb ka yihiin dagaaladaasi mahadsanid marwaan ehelada maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo lagu laayay weerarada mujaahidiinta ayaa kooxda riddada ku eedeeyey inay ka been sheegayso mustaqbalka wiilashooda nuur cali warsame abuushiiba ayaa warbixintaasi inoo eegaya kumnaan ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa ku hoobtay dagaaladii sannadihii lasoo dhaafay ka dhacayay wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya inkastoo saraakiisha murtadiinta ay dafiraan maleeshiyaadkaasi ku halaagsamay weerarada cagmarinta ah ee mujaahidiintu ay ku qaadaan saldhigyada cadowga haddana muuqaalada iyo sawirada ay soo gudbiso mu'asasada alkataib ayaa fadeexadeeyey madaxda kooxda riddada waalidiinta dhalay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku baktay dagaaladaasi ayaa dhigay isku soo baxyo walaac ay ku muujinayaan iyagoo kooxda riddada ku eedeeyey inay ka qarisay masiirka wiilashooda dadkan oo u badnaa dumar ayaa sheegay in wiilashooda oo ahaa askar ay nolol iyo geeri ku la'yihiin islamarkaana aysan jirin cid kala hadashay askarta ay weysan yihiin ehlada askarta ku baxay gacanta mujaahidiinta ayaa ka cabanaya bahadil ay kala kulmeen isla murtadiinta ay ka tirsanaayeen kuwaasoo xoog ku soo galay guryihii ay degnaayeen iyagoo barakicinaya waxay sheegeen in dagaaladii ka dhacay coosweyne caad iyo aadan yabaal ay ku waayeen maleeshiyaad fara badan kuwaasoo qaarkood iyagoo maxaabiis ah ka soo muuqday shaashadda alkataa'ib ehlada askartii lagu laayay dagaaladaasi ayaa xasan gurguurta u arka hiriyi cune aan waxba xeerinayn oo ka been sheegay masiirka wiilashooda askarta qaar oo saraakiisha riddada ay eheladooda u sheegeen inay nabad qabaan ayaa meydadkooda lagu arkay baraha bulshada halka qaarkood iyagoo maxaabiis ah ay muuqaallo ka soo duubtay mu'asasada alkataa'ib arrimahan oo ka caraysiiyey waalidiintii dhalay askarta waxaan ku dhammaanay ku dhahay coosweyne waxaan ku dhammaanay meeshii liiraahan ku leeyahay waxaan ku dhammaanay ceel caddaan ku dhammaanay aadiyabaalaan ku dhammaanay agoomma kaayna maristayna meeshanay dharaaran tahay wiilashayna waa dhammaadeen wiil looma joogo wiilashayna dagaalka ay ku dhammaadeen noloshaa lagu qabsaday ilaa hadda ma hayno meel ay kusugu yihiin maamada inta degan iyo ragga inta degan wiilashayna annaga ma hayno nolol iyo geera kuma hayno warar soo baxaya ayaa sheegaya in sababta loo qariyey xogta askarta murtadiinta ee ku baktay weerarada mujaahidiinta ay tahay saraakiisha kooxda riddada oo qaab musuq maasuq ah lacago mushaar ah ku sii qaata magacyada askartii la dilay arrinkaa oo bannaanka soo dhigaya heerka uu gaarsiisan yahay tugeysiga cadowga dhexdiisa ka jira maxaabiista murtadiinta oo mujaahidiintu ay ku soo qabteen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe ayaa fariimo u diray kuwa weli ku jira safka cadowga marka waxbaaye dowladda isku sheegii shalay meesha i keentay beriga maanta waa iga carartay marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta anagaa gacan ku jirna marka waxaa idin leeyahay yaaninla qaldin yaaninla qaldin sida anagoo kale yaaninla qaldin anaga waanoo la qalday waxaan macnaa wax inaa noola sheegay marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan u diraya fariintan u diraya waxay tahay qof walbo macnaa soomaaliyeed macnaa inay askarta xaggooda ka fogaadaan iyo hadda kadib meel walba wax walba lagu qoraa marka waxawaaye anagaana la qalday ciidankan hadda kasoo tagay waa yaqaanaan waxaan fariin u dirayaa inayn dib dambe u soo laabanin meeshaan qof walba gurigeeda ha joogto adduunyadeeda iyo shaqadeeda kala qabsato islaan lalama dagaali kara dheelaa madaxweyne xasan sheekh waxaan fariin u dirayaa dadka qaldeysid dhaaf dadka ka jooja qaladka waa tawar ma lahan awood ma lahan awoodahoodu way daciifaan marka waxawaaye kitaab baa lala dagaali kara ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed la tashkiilinaya oo marahawaabinaya macnaa inay dagaal ka galaan islaan lalama darir karo islaan lalama dagaali karo qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo si ambaqaadaya qoysaskani oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in guryo iyo dhul ay lahayeen dadkan shacabka ah ay dhaac iyo boob ay u geysteen kooxda riddada soomaaliya qaar ka mid a odayaasha degan qayba ka mid a xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhowaan maleeshiyaad murtadiin ay u imaadeen kuwaas oo ku amray dadka shacabka dhulkaasi degan muddo saddex maalmood gudahooda iskaga guuraan guryaha ay degan yihiin annagoo deggan xaafadda degmada daarasalaam miisaanka dhuxusha annagoo deggan buulabooocleyaa la yidhaah meeshaasaan deggannahay shalay waxaa noo yimiday saldhigga bari iyo taliyaha degmada yaakshiid waxayna yidhaheen dhulkan xasan shiikhaa aa qaadahaaya ka wareega sharci laynkama rabo haddee war kale laynkama rabo saddex beri gudahood uga baxay yidhaheen guryaha annagunu dad masaakiina oo sharcigooda leh oo dawladdi siyaad barre wax u sharciyaysaan nahay intaasaan deegaan ahayn intaasaan ku noolayn aniga waa ku dhex dhashay dad ilamiduhu waa ku dhashay xaqayna saasaan u leennahay waa maqlayna in xidhyaha dawladda laysku haysto uun qayla ka taagan tahay annagu xidho dawla ma degganin dhulaan leennahaan deggannahay goofla u leennahay sharci u leennahay dukumiintigaas rasmiga ahaan u haysannaa xasan gurgurta ayaa horey u boobay dhul ay deganayn dadka shacabka ee muqdisho kuwaas oo uu qaarkood xaraashtay halka dadkii deganaa dhulkaasna uu ka barakiciyey islamarkaana xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku wajahayso magaalada muqdisho waad mahadsantaha casaam ugu dambeyntii wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askar towbadkeenayaal ah kuwaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta xasan ibraahim maxamed iyo ibraahim maxamed ibraahim waa labo askari oo taa'ibiin ah oo kasoo baxay safka murtadiinta waxaana in muddo ah kasoo howlgaleen qaar ka mid a gobolada dalka askartan taa'ibiintaha oo lagu soo bandhigay degmada tiyeglow ayaa markii towbada loo qabtay waxa ay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus iyagoona ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay la soo kulmeen intii ay ka tirsanaayeen cadowga iyo waxa kalifay inay kasoo baxaan magacayga xasan isaaq maxamed magu kooyayin waloweyn askari military yahay afar saniya military yahay xagee ka raacday hudur dhalinyaro badanoo faagee ansaldhaqdaani jinka mar kastaba maybuwawli samay inaada samaytooska deesmaa meelasey walaadna faa'iide anaku deerimile maybuwa mustaqabalaan iyo rafaad oo diinta ada muslimka adka dhalati kubati gaalnimo ka dhamadaas walbadan ahaada qaabka muslimiinka adagga bedelana jira walaahi maybuwa dagaalo badan ku iibgaaday ilaa eeldheer eelbuur hirshabeel jilmarka dagaala nooyaaj oo kala duwan badangaa mari marxaladii adkayti maalin kow ana dagaal in koowaay dhuboo markaatenano b eyamaybuwa lusmareebna nooqaadi meel oo duur eh oo galgaduudkaas emaybuwa ununan kasaana ila duhur eta maybuwa yaa mujaahidiinta isla kulungni dhacdadaas maybuwa dhacda yaable waana yainhayti walaahi maalintaashayti maybuwa dagaal foolan ulusadhay wada oo maybuwa elbuur iyo dhandhaytada lusmareeba ku bani markaas insha allah jidkananin gali marka ciidan oo u subo maybuwa yahayni dharkii dariskii una hirnaynananilihiridi marka maybuwa dhacdadaas yahaa marnayada insha allah maybuwa magaay ibraahim maxamed ibraahim alaleera ibraahim xaggee ka imaatay walawenga ka imaade meelo askarka ahayni lamada kun labaad sideed baydhooy ku rahay madan raay baydhoow isku shaqeey dhar ii walaasag isku wareejiyay dan askara meeli kanagadi dhibuna maamar haa guraleyleyse dan saasa ka shaqeeyay dagaalka inga goreey berdaale ka galay meeleerow dadka u isgaleen uleysaan ee humo arnagdan iyo dagaal la galay mujaahidiinta dagaal marmar galnaatana walhay qaaday walaweynga la isheeni gaaljala dagaalamay dheeraataniyola dagaal la bilaawna meelaraay dadkuunta isbaare adegsan isbaare la qaadanneeri isbaare qaado lelisin iskugaatan meelaraay isbaare bay degsadeen dadki oo isbaare qaadan lahayan dadkiiba lanba oonay walaa hadal walaalaala ma jir er hadag laybilanka daraaya masaakinta way dhibaatayaay mudin laboonnisheeni si un meelaraay meeleynu iskurognay aadi aan shaqeeyaanay unulaibanaani kay dhiban dhibaataya wiyuna la bilaaway meelaraay unina meelaraay dad waynin baahan familkaan baanin baahan waalidkaan unin baahan walaaladaan unin baahan antiuna meelaraayata isku shaqaysano wadankii kaana hornamo ka noola nafadaani ugu dambeyn askartan oo si aad ah ugu faraxsan soo dhoweenta ay mujaahidiintu ka heleen ayaa fariimo baaq towbadkeen ah u direen haraadiga murtadiinta ee weli ku go-doonsan xeryaha murtadiintu kaga sugan yihiin gobolada dalka dhalinyaradii saaxiibada ahay walaayuhay shalay waba iskalijarin ana ku tanaasuuli diinta muslimka ahanagdi markastana lanka maybwaa lan weyn bahaado oday bahaado waalagta marba nooli walaalada marmukii loogalanad meel iska jirta may areeyoona may anbaaqay oo fariin ee saaxiibaday ini meeliyeeda ku bahan mujaahidiintana maybwaa si unadu kula kulungni gacmo furngana ni dhowey maybwaa geeg walno halawsan iyo walkala malee barafa ka jirnaa wayna dhawaay gaanfuro manaanay dhawaay wadankaana roog ad mayfada intan mustaqbalka iraasid oo meelaraay ee familkii waalidkii iyo walanqobada fadaa wadankan ka noolaada warnamo ka noolaada badan allah fadligii waxaa marba markii ka dambaysa isa soo taraya maleeshiyaadka firxadka ah ee isaga soo baxaya sufuufta gaalada iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqida hoggaanka sare ee mujaahidiinta ah iyo odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu